العالمين salaatu calaa sayidina axamed sala allah alay wasalam horta ilahay baa hadlay subxaana wa tacaala ilaahaygaa ina gaarsiiyey rabadaanta ilahay rabadaanteydii ilaahaygaa raxmaadka inoo suuray baan mahadleh waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa sunnahan wanaagsan ee ku dhaacay madaxweyne muuse biixi in culammada la afuriyo la wada tashado waxaan la qabaa laakiin sidaa sheekh cabdilaahi intaa in ka badan bay u baahan yihiin culammadu inagu diinteennu iyo ma kala baxaan iyo maamulkeenu gaaladu markii diintii kiristaanku ay fasaqantay ee shuyuukhdii kiristaanku ay boodicun noqdeen oo bahashi nasakheen ayay shacbigooda garteen in la kala saaro jeerka iyo stateka laakiin innaga waa gaalnimo in la kala saaro xukunka iyo iyo diinta waxaa waxoo dhan ku sinaayeen aayaddu inoo akriyey sheekh ilaah khayr see sheekh jaabiri taasaa waanadii iyo waddadii saxeed aheed aheed maanta dalkeenna maalin uu ka culimo badan yahay uu ka mutacalimo badan yahay intaanu aan jirin ma jirto weliba maanta waxay culimmada u badan tahay bariba u badan tahay haddaba maalintaen ugu dhiiga badannahay wey een ugu dhamasho badan u qabyaada badannahay malaa diintu beriga galbeed ka iman jirtay way u bandaalan jirtay way ka dhiigyaaleed oo ka fiicneed qodan bariga waxaan malaynayaa diintii iyo qabyaaladii midba jeed bay geliyeenoo markaasay weliba qabyaaladu xoog badnaatay waxaan leeyahay maanta dhowr waxay nagu yaallaa gantaalood gantaalada nagu xin waa taa badhida inaga tahay waa arrinta ceelaf weyn waxa weeye arrintaasi waa arrin xun foolxumaa ka dhacday waa bermado way nagu taalla culimmadeenu kamay ahdin culimmadii berigii hore dhaqaale may lahaan jirin moogti ducadooda way kici jirtay qolada idinka culimadii inaan wada waantaa dhaqaala idinka badan oo sadaqadana aad ugu bixisaan baa laygu yidhi marka waxa weeye ina gurmadnaa waa in loo gurmada arrintaas wey arrinta tugraaq waxa weeye eeg haddaan kelimadu xaq u harin wax ma hagaagayaan waxayna qasiya waxa weeye waa reer garowey reer garowey dhibaatada soomaali haddaad taarikhda aragtaan ilaa maalintii la isku darsamay ilaa maanta dhibaatada soomaali waa iyaga markay hadda ka soo jeedsadeen soomaaliya ay shan madaxweyne u sameeyeen oy xabaashii ku rideen ayay inaga inoo soo jeedsadeen waa nimankaa aragtay maanta inagoo casriga la joogo tolaay tolaayaa reer hebelay tolaay tolaay reebna dee soomaali way isku wada hesho fiican tahay oo tukra tukara ku joogi mayside ilaa kismaayo is qabsan doonta sidii sagaashankii culimadiina waana weynaysaan madaxweynaha waxay leedahay jooga culimadooda way usoo cabaynayaan habadda way usoo cabaynayaan that's our difference marka arrintaasna waan la qabnaa sheekha waan la qabnaa madaxweynaha siyaasaddiina waxa weeye inagu difaac baanu nahay war naga jooga waa habinina waa habinina laakiin hadday joogsan waaya seeftii cumar cumar bin khadaab baynu qaadana insha allahu tacaala marka marka dambe ma joogsanayne garoweynu tegi garowey haddaana gar soo noqo noqodkaas ah nagu soconayso waa kuwa imka way soo go-ayaan marka waxaan jecelnahay inagu soomaali horna dhibaato baynu kaysan toddobiya labaatanka sano iyaga islaynayay inagu dharkeynaan kabakabanaynay dhaqaalihian soo kicinaynay waxaanu jecelnahay inaanu iyagana aanu jecelnahay ilaahay miyirka siiyo ilaahay cad ku soo celiyo qabyaalada ka saaraan jecelahay waanu ku tala jirnaa in arrintaasi ay nagu dhamaatay sidnabada anagu waa ka qayb gelinaa waa ku taagaarin xukuumadda de waxaan leeyahay casho wanaagsan ilaahay naga aqbalo soonka iyo salaad qaba asalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakaatu